wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa magaalada caabud waa ka dhagax dhigtay mashruucan oo lagu dhisayo isbitaal casri ah mashruuca ayaa qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo adeegyada caafimaadka gobolka galgaduud waxa uu ka mid yahay qorshayaasha dowladda galmudug ay kor ugu qaadayso tayada adeegyada caafimaad ee bulshada isbitaalkan dhismihiisa ayaa qayb waxaa ka qaadanaya hay-adda qatar jaarid taasoo dhisaysa dhowr isbitaal oo galmudug ah waxa uu noqon doonaa mid ka mid ah adeegyada caafimaad ee casriga ah laguna talagalay in lagu caawiyo dadka deegaanka iyo kuwa ku nool magaalada caabuduwaaq ee gobolka galgaduud mashruuc ayaa sidoo kale waxa uu gacan ka geysan doonaa xalinta baahiyaha caafimaadka ee sii kordhaya iyo hagaajinta xaaladda caafimaad ee guud ee galmudug isbitaalku wuxuu noqon doonaa mid ay ka mid yihiin qaybaha kala duwan ee isbitaalka sida adeegyada caafimaadka dhakhaatiirta farmasiga iyo qaybaha casriga ah ee caafimaadka lagu talagalay taasoo bulshada ka caawin doonta inay helaan adeeg caafimaad oo tayo leh ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay munaasabadda dhexdhiga isbitaalka gudoomiyaha degmada caabud waaq muxudiin sheekh aadan weli isagoona soona dhaweeyay isbitaalka dhexdhigiisa runtii guud ahaan waxaan uga mahad celinaynaa wasiirka caafimaadka haddaan kasii bilaabo dhulkan oo runtii uu asagu gaday lacagtiisa ku bixiyey dabadeedna uu bulshada ugu deeqay si ay u noqoto meel bablig ah oo bulshada loogu adeego oo isbitaal weyn oo degmadu yeelato uu meeshaas uu ka soo baxo wasiirka waa uga mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaak allahu khayr sidoo kale hay-adda qatar jaarati ayadana waa u mahad celinaynaa oo mashruucaas aqbashay inay caabud waa ka saqayso mashruuc weyn oo isbitaal ah isbitaalkii guud ee degmada ah runtii qaybo kala duwanna yeelan doona hadduu ilaah yidhaahdo aan rajaynayno baahiyo badan oo meelo kala duwan loo aadi jiray aad ogtihiin caafimaadka markii laga hadlayo xaqiiqatan wasiir degmada caabudwaaq markii laga hadlaya caafimaadku waa meesha ugu liidato waa waxyaabo badan oo waxaa jira componentiskiisa uu ka mid yahay qaybta xataa esiga oo ciyaalka nafaqadarrada ay ku dhacdo inaysan xataa lahayn oo degmooyin kale loo qaado waxyaabo maynara waxaa arkaysaa xamar loo aadayo waxyaabahaasoo dhan waxaan rajaynaynaa isbitaalka kafargarayn laha in meeshaan uu ka dhisma hadduu madaxa caafimaadka degmada caabud waa cabdinaasir cali jaamac iyo sidoo kale cabdulaahi maxamed waarsame oo ka mid ah madaxda hay-adda khatar jaarity galmudug ayaa ka hadlayay dhagaxdhigga xaruntan isbitaalka karaamo noogu tahay maanta inaannu isugu nimaadno isbitaal weyn oo samafal ah uu bixiya dhulkiisa wasiirka wasaaradda caafimaadka aad iyo aad bay u fiican tahay in aannu helno ama bulshadaani ay hesho dhul ay u madax bannaan tahay degmadu oo wasaaradda caafimaadku ay u madax bannaan tahay oo maxay ahay degmadu u madax bannaan tahay oo waxay rabaan ay ku qabsan karaan arrintaas waannu soo dhowaynaynaa aad baan ugu faraxsannahay aniga daaskiin bur cabdiraxmaan warsame ka socda hayadda khayr jaarity fiils professor deegaankan ugu sare aan ahay marka khayr jaarity deegaankan shaqooyin badan horan waa ka qabanay ilaa xiraale laga wadaa saldhiga ilaa iyo bilahoodna waa laga dhistay caafimaad mashruucii dhexda uga jira kan iyo kuwa ka badan waa laga faa'iidsan doonaa baahuwena waa loo qabi waa la soconaa deegaankan in caafimaadku aad ugu yaryahay weliba siiba hooda dhalaanka marka aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaya wasiirka sharciga aan gelinay labada kun afaatankii iyo saddex labaatankii ilaa shanta sii gelina waa insha allahu tacaala gabagabadii munaasabadda dhexdhigga isbitaalka ayaa waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug cabdiweli cabdulaahi jaamac isagoona sheegay in wasaaradda caafimaadka galmudug ay dhammaystiri doonto isbitaalka qaybaha ka dhiman
isbitaal ay yeelan doonto degmada caabudwaaq oo ah isbitaalkii guud ee degmada ayna si toosa u maamuli doonto wasaaradda caafimaadka ee dowladda galmudug wuxuu isbitaalkani qayb ka yahay intiini la socotayba qorshihii wasaaradda ee lixdii biloodoo lasoo dhaafay aan soo bilownay oo ahayd inay wasaaraddu wax ka qabato dayactirka iyo dhismayaasha xarumaha caafimaadka oo haddeer xarun caafimaadoo tan la mida ay ka socoto dhismaheedu gurceel ka socoto middaa mid la mida ay ka socoto gaalkacyo isbitaallada cadaada iyo dhuusamareeb ayaguna dhismo ku socdo inaan maanta kii caabud waaq halkaan asnaha ku dhagax dhigno waxay noo tahay sharaf bay wasaaradda u tahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waan ognahay baahida ay degmadaani qabta ee ku saabsan adeega caafimaadka balse wasaaraddu waxay ku rajo weyn tahay oo qorshaheedu yahay in isbitaalkan oo aan ognahay qaybta maanta meeshaan ka dhismaysa inaysan ku filnayn inay wasaaraddu qaybaha ka dhiman isbitaalkan oo ay ku jirto qaybihii qalliinka oo operation tiyataradii iyo qaybihii bukaanjiifkaba in hadduu ilaahay yidhaahdo sanadkan iyo sanadka soo socda ay dhammaystiri doonto wasaaradda hadduu alla idmo qorsheedu yahay hay-adda qatar charity ayaa waxay deegaanada galmudug ka wadaa mashruuc weyn oo lagu dhisayo ilaa shan in isbitaal oo kale ah dib magaalooyinka cabudqa quriceel iyo gaalkacyo iyo magaalooyin kale mashruucyada noocan ah oo kale ayaa sidoo kale dhiirigelin doona horumarka dhaqaalaha iyo bulshada deegaanka iyagoo soo kordhin doona shaqo abuur iyo xoojinta kaabayaasha adeegyada caafimaadka bulshada deegaanada galmudug